munaasabaddan waxay tito hadagallanku jaraay biimareenka deegaanka ahadow oo ku tirsan deegaanka birkaan ee degmada jowhar iyo wayba ku qeyb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka hirshabeelle iyo hay-adda faw dahafurka kanaalku wayba wasaaka eeday tacbashada beero deegaanada hirshabeelle qaar kumid ee guddiga dhismo kanaalku oo la hadlay warbaahinta iyo wayba iyo ku warbiyana marxaladoogi usahamari dhismo kanaalka iyo muhiimadu usanlay dadka deegaanka
waxaan geeda barkaan kanaal axad ka fulinay shan buundo saddex far hal baratooyo buundo wadato maanta maaragtay furitaankeeda aan u taaganahay kuwaadlay mataqaanaa magaca guddiga guddoomiyaha kanaalka axad hay-adda faw maanta kulley mashruucii ay noogu tala gashay codsigii hor aan u codsanay oo maanta si fiican oo noolagu tixgeliyey taasoo mataqaanaa kanaalkii axad wax badan ay ka qabteen maanta waxaa mahad mudan intii taabigelisay codsigaas wasaaradda beeraha ee maxaad ku tiraahdaa faaw wasiir ku-xigeenka wasaaradda beero iyo waraabka maamulka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare iyo weybowsa mahadnagay deeqbixyaalka galanto ku jeysiri in kanaalkan use hela reedan dayactirow bileeran
salaan kadib waxay farxad noo tahay maanta in aan goobjoog ka noqonno kanaalkii axadow geeda barkaan degmada jowhar oo la dhammeeyey shaqadii ka socotay hadday noqon lahayd kanaalkii qodistiisii kanaalkaasoo ku dhawaad shan kilomitir ku dhow iyo baratooyadoodii inaan goobjoog ka noqonno aadaan ugu faraxsannahay waxaana leenahay waa arrin aada u fiican hay-adda faawna waa ugu mahad celinaynaa howshaasi muddada ay soo waday iyo gacanta ay ka geysatay sidoo kale gambaniga shabeelle oo lagu yaqaano waxqabad fiican waxaan leenahay waxaan soo aragnay shaqo fiican oo qabateen idinkuna aad aad ugu mahadsantihiin waxaan rabaa inaan la dardaarmo guddiga kanaalkan axadow kanaalkii waa laydin qoday waa u jeediin sidaa ogtiinna farihiina usbuucaanna farihi ayaa laydin qodi doonaa sidoo kale abuuraa laydin siinaa waa ogtihiin wax dhiman marka way iska yaryihiin maxaa yeele haddii kanaalkan lagu qoday farihi lagu qoday abuur lagu siiyey waa inaad wax soo saarka kordhisaa marka waxaan idinku dardaarmaynaa inaad wax soo saarka kordhisaan waxaa kaloon idinku dardaarmaynaa fasal kasta kanaalku inaan qodno annaga waajib naguma aha maxaa yeele kanaalka marka lagu qodo farihi lagu qodo guddiga waxaa loogu baahan yahay inay isku tashtaan qoditaanka xigo inay bulshadu ay lacag iska dhaqaale iska qaadaan meel dhigtaan si ammaana
kanaalku iyo geeka tahafurtay wasaaradda beero iyo waraabka maamulka hirshabeelle iyo wayba walbadu isku bedeli doone waraabka hoolo iyo beero ee dadka deegaanka ahadow